بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمه واسعه باب ذكر الفروض المقدره في كتاب الله تعالى بالفرض وتعصيب ارث ثبت فالفرض في كتاب الله فالفرض في الكتاب سته اتى ربع وثلث نصف كل ضعفه والاجتهاد غير ذي مصرفه ان halkan waxaynu ka bilaabaynaa insha Allah taala furuuda lagu qadaray ee lagu jaangooyay Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa furuudaasi oo lix ah sidaynu arki doonno ayna wax ku qaadanayaan dad ka mida warahadii shalay aynu soo marnay oo shalay waxaynu soo marnay toban nin iyo maalan toddoba dumara marka la kala saarsaarana ragguna waa shan iyo toban dumarkuna waa toban maalan ragga tobanka ah laba waa usuul oo waa aabbaha iyo awowga labana waa furuuc oo waxa weeye ibniga iyo ibnulibniga waa wiilka meydka iyo wiilka uu sii dhalay intuu doonoba wiilkaasi hoos ha u dego bimaxdi dukuuri alab iyadoo uu ku soo dhowaanayo maalan aabbuhu inuu la badhax tiran markaa uu ugu tegayo labadaasina markaa waa faracii lixda kale waa xawaashida shanta kalena iyagay ka soo baxayaan intuba xawaashidunbay isugu tegayaan oo maalan walaal marka la yidhaahdo marka la rabo in la ururiyo waa midh marka la ysku soo ururinayo wiilkiisuna maalan isnaguna waa midh halkaasina waa jihatulkhuwana waa labadaa jihatulcumuum oo adeerkii ahina waa adeerka iyo wiilkiisa marka la soo ururinayo waxa weeye waxaa ka soo baxaya halkaana afar waxaa hadhay labadii sabab ee dheeraadka ahaa labadii sabab ee gaarka ahaa oo saddex sababood maadaama oo dhaxalku ahaa nikaaxii iyo walaagii baa hadhay oo nasabkii waxa weeye waa laba asalah laba faraca iyo maalan afar xawaashi ah marka la ururinayo waa isku sideedah zawjkii iyo mawlihiina waa ku toban marka la ururinaya waa intaa markase la kala saarsaarayo sidaynu sheegnay xawaashiday ka soo baxayaan inta ku qarsooni oo shanta ku qarsoonay xawaashiday ku qarsoonay marka la rabo shan iyo toban in laga dhigo oo alakh halkaynu ka nidhi dee mid baynu u tirinay waana saddex labada kale soo saar halkaa akha labaa ku hoos jira oo saddex jiha walaalihii ka imanayaan mid aabbiyo hooyo oo shaqiiq la yahdo mid aabbe oo liab la yahdo mid hooyo liuma oo akh liuma ah halkaa labaa ku hoos jira akh markaynu midh u tirinay ibnuhu aha na midh baa ku hoos jira waayo kii hore haddaynu ka dhigno ibnuakh shaqiiq ibnu akh liab baa hadhay halkaana midh baa ku jira camkana midh quraynu ka dhignay midh baa ku hoos jira oo waa camu shaqiiq iyo cam liaba ibnu camkana midh quraynu tirinay midh baa ku hoos jira ibnu camu shaqiiq kii hore haddaynu ka dhigno ka labaad waxa weeye ibnu cam liab marka horta raggu waa shan iyo tobankaa mid lix iyo tobneeyaa ma jiro iska ilaali markaa midaad jeebkaaga kala soo baxdo inaad ku darto dumarkuna waa toddoba laba waa asal waa hooyo iyo ayeeyo labana waa farac waa bintu sulbi oo inantii maydku dhalay ah iyo bintulibni saddexda kale waa xawaashi oo waa ukhto ma cafwan xawaashi maahe waa xagga nasabkay xawaashi ka noqonayaane waa ukhto oo xaggii nasabka ah oo aynu nidhi inan ka shishaysaaba wax ma dhaxasho xagga nasabka iyo labada kaloo waxa weeye ku imanaya labadii jihee kale labadii sababoodee kale oo sababtii nikaaxana zawja ku imanaysa sababtii walaagana muctiqaa ku imanaysa tii wax horaysay iyaguna waa toddobadaa waa shan xagga nasabka ah iyo laba bisababi nikaax iyo bisabab ilwalaag ku kala yimi waa toddobadaa marka la kala saarana halkaynu ka nidhi asalku waa labo ayeyooyinkaa laba noqonaya oo asalka midh baa ka soo baxaya ayeeyo aljadda waa jaddataan jaddatu liab iyo jaddatu lium halkaa midh baa ku hoos jirta markaynu nidhi ukhto oo alukhto aynu nidhina labaa ku hoos jira saddexdu halkaasay ka soo baxayaan iyagana waa tobanka marka la kala saaro waa tobanka haddii la ururiyana waa toddobada intaa iyaga ah ehlu farad yaa noqda rag iyo dumarba rag iyo dumarba ehlu farad waxaa noqon karaa dumarku siday u dhan yihiin waa ehlu farad siday u dhan yihiin ehlu farad waxbay ku qaataa mid mooyaane gabadha muctiqada la yahdo taas iyadu marnaba ehlu farad ma noqoto in sabab kale oo dee markaa walaaga ka baxsan yimaado mooyaane ma noqonayso marnaba laakiin inta kale ama lix ka dhig ama sagaal ka dhigoo waxa weeye waa ehlu farad weliba qaarkoodna ehlu farad mooye wax kaleba ma noqdaan qaybina way ku yara midabayn doonaanoo marba dacal bay u kici doonaan laakiin qaybi weligood ehlu farad kama baxayaan zawjada iyo labada asal aabbaha iyo hooyada iyo waxa weeye iyo markaa labada asal oo hooyo iyo ayeeyaa iyo waxa weeye zawjada iyo ta la yidhaahdo ukhtada liumka ah ukhtada liumka ah waxa weeye iyadu marnaba farad ka bixi maayaan waa hooyo ayeeyo zawja maalan ukhta lium ah intaasi afartaasi haddii jadooyinka la kala qaadana labay noqone oo shan bay noqone intaasi marnaba iyagu waxaan ehlu farad ahayn kugu noqon maayaan laakiin kuwan kale ukhtooyinka kale ee ukhtada liabka ama shaqiiqa ha noqoto ama liab ha noqoto iyo kuwan furuucda ah iyagu way isgedgedinayaan oo maray waxa weeyaan noqonayaan casabatu bilkhayr oo lidakari mislu xad ulunhayeyn ay cid walba wax ula qaybsanayaan maray ahlu farad yihiin maray macalkhayr layahdo casabo kale qaarkood noqonayaan waxbay isu kaa yaro gedgediyayaan dib baynu ka arki doonaa marka maanta faradkan uu inoo bilaabay waxaa wax ku leh dumar oo dhani say u dhan yihiin wixi aan muctiqada ahayn qaybina weligoodba waa ahlu faradun qaybina marar bay wax kale noqon doonaan lakiin hortu maanta ehlufarad baynu joognaa ehlufarad inay yihiin inoo qabo raggiina afaruunba ehlufarada labana weligoodba ehlufarad kama baxaan oo waa zawjka iyo ahalli umkaa wax kale ma noqdaan waa ahlufaradun mar haddaan sabab kale oo dheeraadoo meesha yaallaa jirin labada kalena waa aabbaha iyo awowga oo iyagu farad asaluma lehee casabanimay asal u leeyihiin oo asalkoodu wayna casaba yihiin laakiin marna ehru farad bay noqdaan marna casabay noqdaan marna labadaba way wada qaataan oo labadaba way noqdaan markaa bal haddaba maxaynu haysannaa oo ehlufaradkii ah afar nin iyo lix dumara ama sagaal dumara marba saaad u tirisaba marba tirada noocaad ka dhigtaba haddaad dumarka kala saarto sagaal ka dhigto waa saddex iyo toban ehlufarada haddaad dumarka isku gaabiso oo markaad muctiqada ka saarto lixda kale iyo afartaa nin u geysana waa toban intaasibaa ahlu farad ah lixda farad iyo mid ijtihaadiya say wax ugu qaataanna balaaneegno wuxuu yidhi naadimku raximah llahu tacaala raxmatan waasica bilfardi watacsiibi irun habata irun dhaxal habata waa sugnaanaya alifku waa iska alifulidlaaqe bilfardi buu ku sugnaan farad iyo watacsiibi casabanimo labadaasu ku sugnaan wax kale ma jiraan dhaxalku wuxuu ku sugnaadaa imaa bifardin wa imaa bicasabatin waa labadaa midu faradkuna waa dadka aynu sheegnayoo yacnii wax go-an bay leeyihiin sharcigu wax go-an buu siiyey oo aan la dhimi karin oo intaa laga hoos marin karin masalada in cawlgala mooyaane aan waxna loogu dari karin masalada in radini gasho mooyaane oo inta kale cid qaadatay in inta la waayo isaga dib loogu radiyey mooyaane waa qadar go-an irun dhaxal habata waa sugnaaday bilfardi buu ku sugnaaday iyo watacsiibi falfardu farad oo filkitaabi kitaabka ku sugan kitaabka qur'aanka ah sittatun lix weeyi ataa waa yimi oo sidaasi ayuu waxa weeye arrintaasi ay ku soo xasishay ama aada sittatan ka dhigtaba oo waxa weeye aad xaalayso oo aad tahay falfardu farad oo filkitaabi ku sugan sittatan xaaluu yahay ataa waa yimi waa yahay bal lixda sheeg lixda qur'aanka ku yimi rubcun wa hulsun nisfu kullin dicfuhu rubcun wa hulsun nisfu kullin dicfuhu waa waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala u fududeeyey bay ahdaan naadimka raxmat ullaahi calayh lixdii faradba had iyo jeer manduumooyinka kale markaad aragto ama bayd ama ka badan bay ku keenaan isagu shadrulbeyt buu lixdiiba ku keenay shadrulbeyt hal bayd barhkii ayuu lixdiiba ku sheegay oo muxuu yidhi rubcun waa la garanayaa rubuc afar meelood meel ahaan iyo wa ulun ulus saddex meelood meel ahaan iyo nisfu kullin mid kastaba barhkii iyo wa dicfuhu mid kastaba labanlaabkii khalaas lixdiiba waa dhanta lixdiiba saasuu ku kamida oo rubuc markaad halkaa dhigto barhkii waa umun rubuc haddii la kala badho halafreed haddii jajab ahaan waxa weeye ama jajab qumane u mar ama jajab tobanle kaa doonaysaba u baro haddii la kala badho waxay noqonaysaa umun baa kuu soo baxaya sideed meelood meel ahaan baa kuu soo baxaya haddaad sida caadiga ahay wax loo kala googooyo intaad shay halkaa dhigto afar qurub ka dhigto afar meeloodoo isleeg aad afarta mid kasta sii kala badhana dee sideed jab bay noqonaya marka rubuc la kala badhay waa umun umunkii rubuciibuu ka soo dhex baxay rubuc laba lagu dhuftay oo la labanlaabayna waa nisfi marka rubuca waxa uu ka saaray nisfi iyo umun oo nisfuhu waa umun dicfuhuna waa nisfi rubcii labadaasu ka soo saaray uluskii saddex meelood meel ahaan haddii la kala badho waa sudus oo saddex meelood meel ahaan haddii la sii kala jeexo waa lix meelood meel ahaan haddii waxa weeye la kordhiyo oo intaa in leeg lagu darana oo uluskii ulus labaad lagu darana waa uluaan lixdiiba wuxuu ku keenay shadrulbeytka waayo ahlulcilmigu had iyo jeer afar dariiqay u maraan wakhtiguna waa cidhiidhiyayaaoo inaan socdana waan doonaya in wax la yaro fahmana waan rabaa afar dariiqay u maraan inaad tiriso oo intaad gebigoodaba aad tiriso oo marka lagu yahdo arfuruuddu waa imisa aad tahay nisfun wa rubcun wa umunun wa ulusaan wa ulus wa sudus inaad midhmidh u tiriso waa ariiqo la maraa afarta dariiqo saddexda kale waa in sidan u kala dhaliyey loo kala dhaliyo oo mid waxaa la odhanayaa dariiqatu taraqi kor baa loo faranaya ka ugu yar labada ugu yaryar inta laga bilaabo labada ugu yaryar ayaa kor loo koraya sidanoo kalena loo gelaya tarai baa loodhanaya kor baa loo kacaya midna dariiqatu tadalli baa loodhanaya labada faradee ugu waaweyn ayaad labada kalena hoos intaad usoo degto ka saaraysa midna waa dariiqatu tawasud waa dhexdhexaysi wasad waana tanu qaatay khayr alumuuri awsaduha tanuu qaatay oo labada farad ee dhexdhexaadka ahi waa ulus iyo rubuc dariiqadan uu shiikhu maray waa dariiqatu tawasud weeye dhexdhexaysigi weeye marka khayr alumuuri awsaduha taasuu qaatay halkaasuu ka dhigay labada kale haddaba aan muujinno labada farad ee ugu weya waayin lixda labada farad ee ugu waaweyn lixda waa nisfi iyo uluaan labadoodaad qabanaysaa markaasaad odhanaysaa markaad rabto inaad hoos u daadegto waa tadalli marka mar haddaad labadii waaweynaa qabatay hoos baad u hoobanaysaa dabeedna waxaad odhanaysaa annisfu wauluaan wa nisfuhimaa wa nisfu nisfihimaa waxaad odhanaysaa nisfi iyo ulusaan iyo wa nisfuhumaa labadoodaa barhkood iyo wa nisfu nisfihimaa barhkooda oo lasii kala badhay lixdii baa halkaas ka soo baxaysaa nisfi kala badh waa rubuc rubuca sii kala badh waa umun waa kaa ulusaanka kala badh waa ulus uluska sii kala badh waa sudus khalaas waa hoos baad u hoobatay intaad labadii u sarreeyey qabataad hoos u degtay ama labada u hooseeya qabo labada faradee ugu yar ee cid wax ku qaadataa waa aumun qofka inaad tahayd kaasaana ugu wada yar inaad tahayd sideed meelood meel baad leedahay waa inta u yar ee qof qaato ee farad ku qaato ta labaadee ugu yari waa sudus lambarka kale kusoo xigaa waa sudus waa lix meelood meelaha labadaasaad qabanaysaa markaad rabto inaad waxa weeye kor u fanato oo dariiqatu taraqi aad rabto inaad kor u korto dabeedna waxaad ohanaysaa athumunu iyo wasudus iyo wa dicfihimaa labadoodoo la labanlaabay iyo wa dicfu dicfihimaa labadoodaa la labanlaabo lasii labanlaabay waka nisfi xalee umun haddii la labanlaabo umun kale lagu daro waa rubuc rubuca haddii rubuc kale lagu daro lasii labanlaabo isagana waa nisfi sudus haddii la labanlaabo oo laba sudus laysu geeyo haddaad si waxa weeyaan dee guud oo halkaa wax la jarjarayo aad dhigatana saasay noqonaysaa haddaad dariiqada jajabka taqaanana hallixeed haddii loo geeyo hallixeed waa hal saddexeed saasunbuu noqonaya sudus sudus loo geeyey waa hal saddexeed waa waa ulus uluskaah haddii waxa weeye lasii labanlaabo oo ulus kale loo geeyana de waa uluaan khalaas afartaa dariiqaa la maraa marka isagu shadrulbeyt buu ku keenay isagoo afartii dariiqo mid ka mida maraya oo dariiqadii tawasudka ee dhexdhexaysiga maray wuxuu yidhi rubcun rubuc wa ulsun nisfu kullin mid kastaba kala barhkii iyo wa dicfuhu mid kastaba labanlaabkii wlijtihaadin hayru dii masrifuhu waayru dii kaa wixii aan ahayni masrifuhu meesha loo celinayaa lijtihaadin weey waayru dii kaa wixii aan ka ahayni masrifuhu halka loo celinayaa lijtihaadin weey wixii intaa dhaafsiisan halka loo celinayaa ile lixdaasaa qur-aanka ku soo arooray haddaad maqasho wax ulusulbaaqi la yidhaahdaa jira waa ulusulbaaqigii buu ishaarayaae haddaad maqasho meesha loo celinaya waa ijtihaad ee daliil gaara ma leh waa ijtihaad marka wuu bilaabay oo wuxuu rabaa inuu bilaabo faradkii marka mufrad ahaan laga eego ugu weynaa oo faradyada ulusaanka ugu weyn laakiin ulusaanku waa musane oo waa laba shay oo laysu geeye wey uluskiibaa la musaneeyo laba laga dhiga uluaani la yidhi laakiin furuudda mufradka ah ee midhmidhka ah nisfigaa ugu weyn lixdaba haddii la eegana uluaanka ugu badan oo ugu weyn marka kuwii mufradka ahaa buu ka bilaabay kii ugu weynaa waana dariiqada had iyo jeer fuqahadu maraan had iyo jeer fuqahadu fii kutubihim saddex dariiqay maraan markay rabaan furuudda inay ku baraan mid dariiqatulqur'aan baa la yidhaahdaa oo waxa weeye saddex iyo tobankii ahlufaradkii aan kuu sheegay marka la kala saaro haddii laysku gaabiyana tobanka ahaa ayaa qof qof lagugu qabanaya waa ariiqat lqur'aan taasaana oo had iyo jeer fiican qof qof baa lagugu qabanaya hooyadu intaasoo xaalay leedahay aabbuhu intaasoo xaaluu leeyahay bintadu intaasoo xaalay leedahay qaab noocaasaa lagugu qabanaya qof qof baa lagugu dhiibaya ariiqada labaad ariiqat lfuqahaa baa la yidhahdaa waa tan oo dadkii qof qof lagugu dhiibi maaye lixdii farad baa lagu dhisaya faradka koobaad intaasaa wax ku qaata faradka labaadna intaasaa wax ku qaata ka saddexaadna inta faradyadii baa laga bilaabaya dadkii la bilaabi maayo faradyadaa la baabu nisfi baa lagu odhanaya taasina waa mid dariiqada labadoodaba ka sii wacanna waa haddii laysku daraba oo dariiqat lqur'aanna la adeegsado dariiqat lfuqaha layskuba daro sida cumdatu saalig oo kale labadaba isugu daro minhaajkaoo kale labadaba isugu daro shaaficiyadu sheekh ibnu cuaymiin oo kale tasiilu faraa'idkiisa labadaba isugu daray waxaa ugu sii wacan labadaba haddaad adeegsato oo gebigoodaba aad tidhaahid waxa weeyaan nisfiga mar inaad dariiqatu nisfi oo habaadabasdii aad ku ururiso marna aad samayso dariiqada kale ee dariiqatul markaa ashkhaas qof qof intaad u qaado afartan xaale yeeshaane afartan xaalaba aad isdul taagto iyaduna waxba ku yeeli mayso baabu dikru man yariu nisf kana baab wuxuu yahay ciddii bar wax ku dhexlaysay fa niصfu lizawji in farcun fuqid wlbinti uma binti اlibni factamid fa nisfu badh lizawji buu u sugnaaday saygii in alfarcu fuqid ay in fuqida haddii la waayo alfarcu fuqid faracii haddii la waayo fa nisfu badh lizawji baa iska leh zawjigii buu u sugnaaday in ilfarcu fuqid ay in fuqida haddii la waayo alfarcu fuqid haddii faracii la waayo oo farac ayaa dhalay dee gabadha gabadha haddaanay ubad lahayn waayo ilaahay qolo kasta markuu la hadlayey wuxuu tilmaamay faraca la sheegayaa inuu yahay faraca maydka walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad lahunna baa leeyihi ragow xaasaskiinnu wixii ay ka dhinteen barh baa leedihiin haddaanay welad lahayn iyagu baa iyagu iyagaa laga hadlaya wa in lam yakun lahunna iyagu haddaanay lahayn welad wax ilmo ah farac waaria haddaanu jirin marka faraca waaridka ah ama xalaal ha ku dhasho ama xaaraan ha ku dhasho farqi male xaaskanaad qabtaa hadday ilmo wadato ama dariiq sharci ah ha ku dhasho ama hayru sharci ha ku dhasho farqi male gabadha aad qabtaa mar hadday ubadba leedahay maadaa ka dhalay iyo cidi ku weydiin mayso waayo cid doontaa ha ka dhasho gabadhan dhimatay farac ma ka tagtay waari ah intaasunbaa la weydiinaya ha haddii la yidhaahdo sawjka qabaa waxaa leeyahay haddii la yidhahdo maya baan ujeeda cafwan halmaame haddii la yidhahdo maya oo la yidhahdo faracba maleh marka dambe rubacaynu odhan doonaa wuxuu doonaba ha noqdee haddii la yidhahdo maya farac maleh ama farac way leedahaye ma dhaxlayo isagaabaa dilkeeda u sabab noqday iyo wax la mid a oo farac waa jiraa laakiin maanic baa ku qumay shakhsi kastoo maanic ku qumaa fii baab alirsi wujuuduhu ka cadamihi inuu jiraa inaanu waxa weeyaan joogistiisu la'aantiisay la mid tahay haddii la yidhahdo ilmo gaalay dhashay oo carruur way leedahay waa kuwa gaalo ah ama la yidhaahdo waa kuwa qatli iyo iyagaaba dilka iyo hawshaba keenay ama la yidhaahdo waa addoommo carruurteedii waa addoommo waa waxba malaha baa laga dhigaya kal cadami baa laga dhigaya marka layaa gabadhu farac maleedae maya baa la odhanaya fii baab alirthi maya marka wuxuu yidhi nisfiga waxa iskale zawjka haddii gabadhu bilaa farac tahay walbinti buu u sugnaaday inan inantii maydku dhalay wey uma bintulibni uma bintulibni inantii inanka maydku dhalaynaa iyaduna sidaas leeg wey hadday doonto hoos ha u dego aabbaha dhalay intuu doono hoos ha u dego mar hadday bimaxdi dukuur ay noqoto oo inantaasi cidday ku soo abtirsanaysaa la barax tiran u noqoto waxa weeye iyaduna nisfi bay leedahay bintulibnidi ee factamidii hawshaa iyadaa cusko arrinkaa isaga ah ku dhego cusko walishaqiiqatin buu u sugnaaday inantii shaqiiqada ahayd ee maydka aabbiyo hooyo ay isku ahaayeen iyo wa ukhtin liab iyo ukhtadii liabka ahayd walaashii aabbe afarta dumar ahee meesha ku jira afarta hablood idan faradana waa markay keli noqdaan shardiga koobaad mid kastaaba waa inay keligee tahay oo maiilaatiha ay ka keliyowdaa ciddii u dhigmaysay inan kale lama joogto idan faradna waa markay keli noqdaan shardi labaad buu raaciyeyoo maca faqdi alcasabi iyadoo lala qabo casabna in la waayo caasibna inaanu jirin mid casabaynaya laba shardi buu u dhigay afartaa hablood markay nisfi qaadanayaan laba shardi buu u dhigay shardiga koowaad mid kastaaba waa inay keligee tahay oo inan u dhigmaysaa aanay la joogin waa qodob qodobka labaad waa inay mid kastaaba cid casabaysana weydaa oo cid labahoo casaba u rogto oo lidakari mislu xadilunhayeyn ka dhigta waa inay weydaa mar hadday labadaa shardi mid kastaaba leedahay nisfi bay leedahay markay la keliyowdo xoolaha waaya arrinta saasuu ku ururiyey laakiin dee mid kastaaba shuruudda waxbay la sii dheeraad noqonaysaa oo marka iminka bintusulbi la yidhaahdo inanta maydku dhalay labadaa shardaa loo eegaya markay bintulibni gaadho labada shardi waxbaa loogu darayaa oo waxaa loogu darayaa inaanay jirin wax faracoo ka sarreeya noocuu yahayba wax faracoo ka sarreeya inaanu jirin ayaa loogu daraya waa inaan farac ka sarreeyaa jirine iyadu halkii bintu sulbida waa inay soo fadhiisataa oo farac ka korreeyaa ma jiro hadday masalan shaqiiqo arrintu marayso labadaa shardi waxaa loogu daraya inaan farac waaris ay jirin oo labadaa hore meesha waa inay ka maqan yihiin labkooda iyo dhadigooduba farac waaria inaanu jirinba waayo waa inuu kalaala noqdaa asal lab iyo farac midnaba male mar hadday shaqiiqa nisfi qaadanayso waa inaan farac waarisa jirin asal labna jirin labadaasaa lagu qaydaya waa inuu kalaala yahay shaqiiqadana hale liabkana waxaa loogu sii darayaa intaa hore marka la yahdo farac waaria waa inaanu jirin marka liabku nisfi qaadanayso kow waa inaan asal markaa farac waa asal labna waa inaanu jirin labo waxa weeye waa inaan ashiqana qof ka joogin cid ashiqaahina waa inaanu joogin marka iyaga laftoodu qoloba waxbay la sii dheeraato way isdaba yaallaan laakiin isagu iminka labadii shardiya ay wada lahaayeen ee si guud ay u wada lahaayeen inta kale waa ugu darise ayuu inoo sheegay zawjkuna isagu hal shardi buu leeyahy marka waa afar dumara iyaba wax ku qaatay maxay zawjka shantaa io hay baabu dikru man yariu rubuc ciddii rubuc dhexlaysay baabkii markaa lagu sheegayay waa kan warubcu fardu zawji maca farcin lazim wa zawjatin fasaacidan idaa cudim warubcu rubuc fardu zawji zawj faradkii weeye maca farcin lazim kaasi oo lazima markaa jooga oo macnaha la helay maca farcin lazim farac la jirkii haddii waxa weeye zawjku farac la jiro oo farac macii uu yahay xaaladda noocaasiya rubuc buu leeyahy waa xaaladdii hore barhkeed markuu bilaa ubad gabadhu ahayd muxuu qaatay nisfi markay gabadhi ubad heshay hadduu doono kayru sharcina ha noqdee mar hadday iyadu dhashay waayo khayru sharcigu iyada waa dhaxlaa ibnu zinuhu hooyadii waa dhaxlaaye aabbaanu lahayn sharciga ee hooyo sharciga waa leeyihi marka haddii mar maalan ilmaba ay wadato zawjkani inuu ka dhalay shardi maaha ama mid hore ha ka dhalo ama kani ha ka dhalo ama sifo khayru sharcigaba ha ku dhasho mar hadday ilma haysato farac waari ah oo wax dhexlaya zawjku rubuc buu leeyahy afar meelood meel buu leeyahy warubcu rubuc fardu zawji weeye maca farcin lazim ay lazima kaasi oo jooga maca farcin lazim ya may ha min farcin lazim soo saama min alfarci buu yihi soo ma maya macadaa saxa maca waaya wazawjatin fasaacidan idaa cudim iyo wazawjatin ay warubcu fardu zawjatin wey iyo wazawjatin macnaa rubci farad xaas weeye iyo fasaacidan wixii ka sii badan iyo xaalay yihiin mid wixii ka sii badan idaa cudima marka la waayo ay ayilwaladu ama hayilfarculwaariu farcii waaridkaha marka la waayo marka la waayo maxay kaadee lasoo sheegay farca waaridka ah marka labada zawjayn umunkana waynu arki doonaaye kaanamaa lidakari milu xadlunhayin qaabkoodii oo kale aad moodaa inay u wada dhaqmayaan oo zawjku waxa weeye marka gabadhiisu bilaa uba tahay nisfi buu qaadanaya gabadhuna halkaa maxay qaadanaysaa marka ninkeedu bilaa ubad yahay rubuc waa nisfiga barhkii kaanamaa lidakari milu xadlunhayayn waaya marka ubad jirana ninkii wuxuu qaadanayaa rubuc iyaduna marka ubad jiro umunkan soo socday qaadanaysaa oo waa nisfiga barhkii marka labadoodu waxay isu joogaan xaaladba ninku intuu qaato xaaladda bilaa ubadka intuu qaatay ayay gabadhu barhkeed qaadanaysaa xaaladda ubad joogo inta ninku qaato ayay gabadhu barhkeed sii qaadanaysaa marba waa haabkay u joogtaa baabu dikru man yariu umun umunkiina hal sifaa wax ku dhaxlay rubucii labaa wax ku dhaxlee la soco waumnu fardu zawjatin faakara maca farci zawjin waariin qad xadara waumnu umunkii umunkii fardu zawjatin zawjo faradkeedu wey xaas baa wax ku qaadata hal gabadha iyo fa akara wixii ka sii badan hadday afar ban xitaa noqdaan loo kordhin maaye umunkay wadaagsanayaan maca farcin zawji si wacan buu qayday wuu qayday faraca maca farcin zawjin waariin saasuu yidhi sooma macnaa zawj aw kayrihi ma cafwan waa sidaa uu dhigay baan leeyahy sidaa uu qayday baa si fiicana maca farcin iyadoo lala qabo farac farci zawji zawjka faraciisii waariin wax dhexlayeena qad xadara uu joogo alkooska alfulaaqe wa umunu umunkii fardu zawjatin zawjo faradkeed weeye iyo fa akara wixii ka sii badan xaas baa wax ku qaata iyo wixii hal xaas ka badan taasioo maca farci zawjin zawj faraciisii la joogta zawjkan dhintay faraciisii uu weheliyo faracaasi oo waaritin wax dhexlaya na qad xadara uu joogo wuxuu rabaa inuu inagu yidhaahdo haddii ile maydkaa mar kasta laga abtirinayaa maydkani farac leeyahay gabadhay farac ma leedahay la odhan maayo waa iyadu waa noosha iyada baddeeda la geli maayo laakiin waxaa laga wada hadlayaa waa maydka zawjkan dhintay farac ma lahaabaa la odhanaya waari ah wain nazla hadduu doono hoosba ha u dego haddii la yaado haado wax isaga ka farcan oo dhexlayaa jira sawjadaasi sideed meelood meel ahaan bay tegaysa sideed meelood meel ahaan bay tegaysa hadday dhowr yihiinna farqi ma leh waayo saynu arki doonno markaynu faraa'idda khatinno ee iminkaba ama aynu gebagabayno ama haddaba haddaynu sheegno dhibkuma jirna waxay yidhahdaan ahlucilmigu arbacatu min dawi lfuruud fardu lwaaxidi walmutacadidu sawa afar ka mid a ahlu faradka midkooda qura iyo dhowrkoodu waa isku mid iminka zawjadanaynu haynaa saddexda kalena midba halkeedaynu markaynu marayno ku ishaaray zawjadu hadday hal xaas tahay markay rubuc leedahayna rubuc bay qaadan markay umun leedahayna umunkay qaadan hadday ka badan yihiinoo afarna ha noqdeen intaasay isugu tegayaan loo kordhin maayo loo kordhin maayo mar hadday afartuba wax wada dhexlayaan loo kordhin maayo way dhici kartaa iyagoo zawjooyinku dhowr yihiin dee qaarkood inaanay dhexal lahayn oo mararka qaarkood waxay sheegaan inay dhici karto afar dumara inay isu yimaadaan oo mid dhaxal iyo meherba yeelato midna meher qura yeelato midina waxa weeye dhaxal qura yeelato midina aanay midnaba yeelan oo tusaale ahaan waxay yidhaahdaan haddii sayidku addoon uu leeyahay laba dumarahoo addoommadiisaa u guuriyo waa xoolihiisunbuu isu guuriyey moogta ila wuxuu waa kal bahiima inan sayid uu leeyahay oo addoommadiisa ah ayuu laba habloodoo addooma iyaguna u ah ayuu war labadaba adigu guurso labadaba u meheriyey meher jiri maayo waayo dee meherka ayaa la siinaya waxba waa xoole isagaana isu leh markaad sayid addoon leh aad addoonta ka doonto meher waa lagugu leeyaho dee adaa bixinaya ila adigu xor baa tahay haddii guurka addoontu kuu bannaan yahay haddii addoon kale lagaaga doonana sayidkiisaa bixinaya laakiin marka wuxuba isla wixiisii yihiin dee meher ma jiro markaa saasuu ugu guuriyey wax sadaaqoo meesha soo gelayo la odhanayo intanoo meheray leedahay yay ku leedahay dee xaggay u raacaysaa arrintii oo halkaa maraysa oo uu labadaa qabo addoonka ayuu sayidku yidhi ninkii wax qabay iyo dumarkii mid ka mida labadiinaasi xor baatiin ta kale addoonnimadeedaa ku baaqi ahaato labadiinaasi xor baatiin dee ninkii awal laba dumaroo u bannaanaayoo wuxuu ahaa addoone mar haddii uu xoroobay dee labadii kale xorta u bannaanaana afartiiba inuu dhammaystiraa dabeedna labadii kalena waa ku darayo labadii kale midna waa gabadh ahlulkitaabah yuhuud iyo nasaare mid ka mida ah midna waa gabadh muslimad ah oo markaa xora xoratul asli ah oo asal ahaan xor waah oo halkeedaa taagan gabadh xora wey ninkaasi markuu dhinto gabadhan xorta ahi waxay yeelanaysaa iminka aynu hadal hayne ugu dambaysaa ee muslimadda ahi meherkeediina waa leedahay hadday hore u qaadatay waa baab kale laakiin meherkeediina waa leedahay dhaxalna waa leedahay gaaladan yaree dambena iyadu waxay leedahay meher qura iyadu dhaxal ma leh maanic baa ku qumay tii lala xoreeyeyna waxay leedahay dhaxal qura tii gaaladdu maxay yeelatay meher qura tanina dhaxal quray leedahay waayo meher ma jirin badi ta addoonta ahee weli addoonnimadeedii ku baaqi ahina midhba ma leh meherna ma jiro waxa weeye ma jiro wax la yidhaahdo dhaxalna hadalkiisaba daah marka almuhim gabadha wax dhaxlaysa mid ha noqota ha ka badnaato haddaan dee qaarkood mawaanic ku qumin saas oo kale baabu dikru man yariu uluayn kana baab wuxuu u yahay ciddii uluayn wax ku dhexlaysay saddex meelood xoolaa laba ahaan qaadanaysay taana naadimku raxmatullaahi calayhi alla subxaana wa tacaala ha u naxariisto si aad iyo aad u layaa badan hal bayd buu inoogu dhiibay gebigeedaba waa min cajaa'ibihi hal bayd buu inoogu dhiibay isaga iyo imaamljacbari iyo saasay yeeleen isaga laftiisu hal bayd buu ka dhigay imaamuljacbari laftiisu alfaradi ashaafici waa yahay wuxuu yidhi wuluaani linatayn istawata linatayn istawataa fasaacida miman lahu nisfun ataa wauluaani ulutaankii linatayni laba dumara buu u sugnaaday iyo fasaacidan wixii ka sii badan iyo wixii ka sii badan laba iyo wixii ka badan oo xaggee ka yimi miman lahu nisfun ataa oo miman mid xaggii ka ahaaday nisfu nisfi ataa lahu ay xasala lahu uusoo xasilay ciddii nisfiga lahayd oo nisfiga usoo xasilay mid waxa weeye laba iyo ka badan hadday gaadhaan afartii ma garanaysaa nisfiga lahaa mid kastaaba laba iyo ka badan hadday gaadho waxay leedahay uluaan hadalkiiba uu iska ururiyeyba wuxuu inagu yidhi uluaanku laba dumara iska leh oo siman wuxuu ka shakiyayaa inaad mooddo inaad kuwii laba isku badhaxdaabuu diidayaa marka wuu ku fahansiinaya waar labo siman oo xagga derajada iyo xagga sifada dirkaba ka siman oo waxa weeye ama waa laba banaatu sulbi ah ama waa laba banaatulibni ah ama marka waa ukhtayn markaa shaqiiqatayn weeye ama waa ukhtayn liab wuxuu rabaa inuu kugu yahda laba siman oo afartii aynu nidhi mid kastaaba markay keli noqoto nisfi bay leedahay laba iyo wax ka badan markay noqdaanna uluaan bay leeyihin khalaas hadalkiiba waa urursan yahi ku celcelinba uma baahna hadalkiiba waa kuu dhiibay afartii hablood ee mid kastaaba xoolaha markay la keli noqoto ay uluaanka qaadan jirtay ay nisfiga qaadan jirtay nisfiga laba iyo wax ka badan hadday noqdaanna uluaan sii waa hadal koobanba wax kaloo loogu noqdaa ma jiro hadday in kaanat waaxidatan falaha niصfu hadday tahay oo ay mid qura tahay nisfi sii fain kuna nisaءa fowqa اnatayni falahuna uluثa ma tarak hadday laba iyo wax ka badan yihiinna dee waxaad siisaa uluaanka sii aduu aayadda tafsiirkeeda iyo fawqada iyo maxaa iyo halkaa hadalka ku jira waxba sii geli mayno laakiin imanka maadaamanu ururinayno hadalka nuxurku halkaasunbuu fadhiisanaya waana biijmaci ahli اlcilm halkaasubaa nuxurku fadhiya adugu qiil yar baa la sheega lakiin qiilkaasna la ictibaara lahu waayo xadiiska bukhaariguna waa ku sugan yahay in labada hablood ay leeyihiin uluaan dee kuwa kalena qur'aankaba yastaftuunaka ayadaba caddaysayba naam dee fasaacida fasaacida macnaha laba iyo wixii ka badan nisfi inay midda qura leedahay waa bilijmac laba wixii ka badani inay leeyihiin uluaanna waa bilijmac labadaa in yaroo aan macna muctabar ahayn oo la soo yarogelisay labaduna ishkaal ma leh oo iyagana aayaadkuna waa tusinayaan oo ama biariiqi اlqiyaas waxay bacda fuqahaa yidhaahdaan oo marka qiyaas marka awlaa ay odhan jireen ama qiyaas اljali ama dariiqii mafhuumka in wax lagu khasiso oo nusuusta laysku khasiso mafhuumka weliba muwaafaqadu markaa uu wax khasiso ha noqotee si kasta way u caddahay ee iminka inaynu gudagalaaba aynu diidaynaa qaabka laysu waafajinaya aynu gudagallo taasaynu iska dhowraynaa marka afartii hablood ee mid kastaaba markay kelida tahay bar qaadan jirtay hadday labiya ka badan noqdaanna ulusaansi baabu dikru man yariu ulu kana baab wuxuu yahay sheegista la sheegaya ciddii ulu wax ku dhaxasha الثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع في العمريتين في العمريتين مع أب وأحد الزوجين الثلث ثلثك فرض الأم هو يفرد كدوي حيث عدم مركا لوايو ألف وسكا ألف الإطلاق مركا لوايو فرع فرع لوايو مركا فرع وارثة لوايو hooyadu ulus bay leedahay mar haddaan faracba jirin welad iyo welad weladkii toona mar haddaan farac jirin iyo wa jamcu ikhwatin iyo walaalo lab macnaa aw jamcu ikhwa ama walaalo waxaan leeyahay jamac walaalo ah lab uma jeede wa jamcu ikhwatin aw jamcu ikhwatin bimacnaa waawdu bimacna alaw ama walaalo marka la waayo tiroobay waa laba iyo wixii ka badan laba iyo wixii ka badan qowlka saxda ahee qowluljumhuurka ana labadaasi ama waa dhaxal ha lahaadeen meesha joogee walaalaha ah ama yay lahaan farqi ma leh macnaa khilaaf yar baa ku jira marka wuxuu ina leeyahay hooyadu waxay ulus qaadataa marka maydkaasi ma laha wax farac oo waarisa fain lam yakun lahu walad wwariثahu abawaa falummihi ulu waaya haddii waxa weeye labada waalid dhaxlayaan ama labada waalidba yay noqonina hooyada cid kale ha wehelisee mar haddii aanu waxa weeye ubadba lahayn hortu marka koobaad hooyadu ulu bay leedahay hadday walaalo tacaduda yimaadaanna hay-addaas sii kamishay fain kaana lahu ikhwaة falummihi sudus marka labadaa qodobun baad ka ilaalinaysaa maydkaasi bishardi waa inuu kalaala yahay afwan kalaala yahay yaan odhanin farac waarit ayaanu lahayn waa inaanu lahayn manaa saasaan rabaa inaan idhaahdo maydkaasi bishardi farac waarit ah waa inaanu lahayn waa qodob waa qodobka labaadee waa inaanu lahayn waa laba shardi oo cadamiyahe waa inaanu lahayn walaalo tiroobay walaalo tiroobayna waxaa looga jeedaa waa laba iyo wixii ka badan laakiin midhku waxba yeeli maayo haddii midh qura joogo uluskeeday leedahay waxba yeeli maayo ee jamcigaa laga ilaalinaya iyo wa jamcu ikhwatin iyo koox walaala ah waulu maa yabqaa waulu maa yabqaa uluska wixii baaqi noqday laha iyada ayuu u sugnaaday fi cumariyatayni cumariyataynkii labadii cumariyataynka loo nisbeeyey ee cumar labadii loo nisbeeyey cumar ibn khadaab radi allahu tacala canhu labadaa masalo ama qaraaweynka la yidhaahdo ama qariibatayn iyo magacyada dhowrka aleh waxa weeye labadaana uluska baaqigay leedahay wa ulu maa kii uluskii bay leedahay yabqaa hadhay wa ulu maa kii uluska wa ulu uluska maa kii yabqaa hadhay laha iyadaa leh oo iyadu u sugnaaday fi lcumriyatayn cumariyatayn labadaa masale cumar loo nisbeeyey oo labadaa cumar loo nisbeeyey maxay yihiin bal sii bayaami maca abin aabbala jirkii ayay hooyadu leedahay ulusulbaaqi iyo wa axadi zawjayni labadii isqabay mid ahaan waa masaladuu lahaa ijtihaadi bay ku sugnaatay ijtihaad baa keenay waa masaladuu lahaa macnaha naska kuma cadda wa warihahu abawaahu halkaasibaa waxaa laga qaatay maadaama la yidhi labadiisa waalid ugu dhaxlayaan haddii cid kale ku soo biirto in wax isbedeli karaan marka intuu tilmaamaya waa intaa marka masaladan dambe waa ijtihaadi oo waa la ysku hayaa marka madhabka shaaficiyadu wuxuu yahay haddii hooyadii waxa weeye aan farac waaritana la joogin walaala tacadudayna la joogin laakiin iyada iyo aabbihii ay weheliyaan axadu zawjayn labadii isqabay mid ahaan in la yidhaahdo labada isqaba faradkooda inta laga saaro oo marna nisfi ah marna rubuc ah ille ubad ma joogo oo umunki iyo rubuc iman maayaan meesha kale eh zawjku hadduu la joogana wixiisu waa nisfi oo dee gabadhiisan dhimatay ma laha wax ubada haddii waxa weeye waxa dhintay nin yahayna oo gabadhu meesha joogtana xaqeedii waa rubuc marka haddii rubuc iyo umun oo axadu zawjayn midkood leeyahay uu meesha yaallo inta rubuca ama nisfiga laga saaro inta soo hadha ha la siiyo hooyada waxa weeye saddex meelood meel ahaan baaqiga saddex meelood meel ahaan la siiyo marka runtii madhabku halkan ay mareen waana masala ijtihaadu saa'iq ah oo sidaan suuro geli karta laakiin aniga waxaa ila fiican qolada khilaaftay ee ahlulcilmiga yidhi war islaantu halkana uluskeedoo kaamilay leedahay oo salafka qolada dhinacan kale martaa ila xoog badan laakiin intuu rabo inuu inoo sheega waa intaa ulusulbaaqina wuxuu ma ahe waa si kale eh waxay yidhaahdeen waa ta'aduban maca alqur'aan qur'aankaanu ka edebsanaynaa bay yidhahdeen ee dee wuxuu markaad eegto labada mas'alo midna hooyadu sudus bay wax ku dhaxlaysaa oo waa masalada marka zawjku la joogo waxa weeye marka ay la joogo zawjaduna markay la joogtana waxay wax ku dhaxlaysaa rubuc ee afkii unbay inoo duween hadalkay inoo sarbiibayaan mogta oo waxay yidhahdeen qur'aankaanu ka edebsanaynaa waayo qur'aanka uguma soo aroorin hooyo rubucle ma jirto marka dad dawaqsan baanu noqonaynaa haddaanu naano hooyadu halkan rubuc bay wax ku dhaxashaa waa ta'aduban maca alqur'aan lakiin maxaa ta'aduban maca alqur'aan haddii waa ku jirtaanbe marka runtii qaabkay tilmaamayaan waa sidaa oo masalan haddii iminka zawja la joogto afar qori bay ka dhigayaan markaasay zawjada qorigeedii siinayaan saddexda soo hadhay ayay midh islaanta u dhiibayaan marka intii sawjadu qaadatay waa inteedi waa rubca rubciisii odayguna labadii qori buu qaata marka waa hooyo rubuc wax ku dhaxashay oo misna inta hadalkii laguu duway lagu yidhi ulusulbaaqi bay qaadatay markaa tidhi ulusulbaaqi maaha waa rubuc waxaniye maya qur-aankaynu ka edibsanaynaa haybadhayna gelinine hooyo rubuc qaadataa ma jirte waaya marka uu zawji la joogana halka ugu yar tirada ugu yar ee nisfina ka baxayo ila zawjka nisfi buu doonayaa ulusulbaaqina ka baxayo waa lix lix qori baa laga dhigaya tiradaasaa ugu yar lixdii saddex zawjkaa loo dhiibaya waa nisfigiisii saddexda qori ee hadhay ayaa islaantii midh loo dhiibaya labana odayga la siinaya maantana sudus bay qaadatay waxaanay inoo sarbeebayaan waa sudus ee ulusulbaaqina leeyihiin markaa suduskiibay rabaan hadday yidhaahdaan waxa weeye hooyo aan farac waariahi jirin oo maydku farac waaria lahayn iyo walaalo tacaduday midnaba lahayn ayaanu sudus siinay waxay is odhanayaan ummadduba waa yaabaysaa arka daaya bay odhanaysaa qur-aanka waxaa ku soo arooray suduska laba jeer bay hooyada u soo arooreen waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudus mima tarak in kaana lahu walad bishardi in kaana lahu walad iyo fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus waa labadaa jeer hadday maanta oo labadiiba aanay jirin ay yidhaahdaan lahaa sudus maa awja waxaan leeyahay maa zawj cafwan maca zawj lahaa sudus markiiba waa laga diidaya waxaa loodhanaya suuragal maaha dabeedna ta'aduban maca alqur'aan iyagoo qur-aanka ka edebsanaya masaladuna ijtihaadka aayaddaa ay ku dhisan tahay oo laftooda aynaan hadalka ku adkaynayn maadaamuu ijtihaad saa'iqa yahay oo laftooda u meelmari karaya ayay halkaa ku dhiseen laakiin runtii waa laga wacan yahay waxa wacan waxa weeye inay siiyaan hooyada uluskeeda kaamilka ah odayguna ha ka hoos maro dhibaata kuma jirto mararka qaarkoodna ka hoos mari maayo labada suuro mid ahaan hadduu ka hoos marayo oo markii xaaladda zawjka uu ka hoos marana oo markii lix qori laga dhigo ee uu qaato waxa weeye zawjku saddex hooyadana laba la siiyo midhna aabbaha loo dhiibo la yahdo aabbihii bay ka badsatay dee dhibaata kuma jirto imisuu ka badsanaya waayo qur-aanka way ku soo aroortay iyagoo labaduba siman yihiin waliabaweyhi likulli waaxidin minhuma sudus way soo aroortay iyagoo siman iyadoo uu ka bursaday oo iyaduna ulus qaadatay isna labanlaabkeed qaatayna way soo aroortay sunnadana way ku timi awowga iyo aabbo waa isku midee axkaamta in badane iyadoo la yidhi baaqigana aabba ugu dara ama waxaa leeyahay awowga ugu dara aabbuna waa la mid oo biijmaci ahlilcilmi baaqiga waa qaataa markaa mar hadduu intaasoo jeer ka bursaday hal suuro inay ka bursato maxaa diidaya xadiiskiina halkan taagan yahay alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar marka adigu kolley masaladaa ijtihaadi bay halkaa ku mareen xoogaase nadar baa ku sugan waaya watalo beydkii kale xagu ka baxay bal hadda beydkaa akhri ku xiga wa fardu me waabu igaba igmaba qorin aniga mujmeelu ku tuurae bal aan kan ka akhriyo wa fardu jamci ikhwatin liummi maca tasaawin baynahum fi lqasmi qolada labaad ee wax ku qaadata uluska waa qoladanuu sheegay macnaa waulusu uluskii waulusu fardu jamcin jamac faradkood weeye jamci ikhwatin jamac ikhwa ah faradkood weeye oo liumin hooyo waulusu uluskii fardu jamci ikhwatin liummi fardu jamci ikhwatin farad jamac walaala ah oo liummin kuwii hooyo ah macnaa ikhwati lium maca tasaawin iyadoo lala qabo sinaanshiyo baynahum dhexdooda ay ka siman yihiin fi lqasmi xagga qaybta wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo qolada labaad ee wax ku qaadataa ulus labadaa qolunba wax ku qaata eh waxa weeye waa walaalo hooyo oo jamacah walaalo hooyo oo jamac ah walaalaha hooyo hadday midh dhaafaan oo laba iyo wixii ka badan noqdaan asay dhaxal leeyihiin ulus bay leeyihin xoolaha saddex meelood meel bay leeyihiin meeshaana weliba wuxuu inoo sii raaciyey qaybta way isleekaysiisanayaan oo labkiiyo dhadigooda looma kala buriyo waa isku dhaxal inta wiilku qaatiya inta inantu qaadata waa isku mid marka wuxuu yidhi wa fardu jamci ikhwatin liummi faradka jamaca ikhwada ah ee hooyo maca tasaawin baynahum fi lqasmi macnaa waulusu uluskii fardu jamci ikhwatin koox markaa ikhwaa faradkood weeye oo liumin hooyo walaali hooyo koox markay yihiin faradkooda weeye maca tasaawin iyadoo lala qabo sinaanshiyo baynahum dhexdooda ay ka siman yihin filqasmi xagga qaybta oo labya dhadig ma kala leh hadday laba hablood yihiin iyo hadday laba wiil yihiin iyo hadday wiil iyo gabadh yihiin iyo hadday laba labeyba yihiin iyo hadday si kale isugu dhafan yihiin farqi ma leh walaala hooyo mar hadday lababa gaadhaan ulus bay leeyihin saddex meelood meel ahaan waa midda kale ee qaybtana way ka sinaanayaan qaybtana way ka sinaanayaan intaasi buu inoo sheegay baabu dikru man yariu sudus kana baab wuxuu u yahay sheegis la sheegayo ciddii sudus wax ku dhaxasha sudusku waa ka ugu badan ee cidi wax ku dhaxasho isagana waxay kuugu koobmaysaa inaad tidhaahid usuusha afarta ahiba baabkan waxbay ku dhaxlaan waa faradka quree usuusha afarta ahiba ku kulmaan aabbuhu mar buu wax ku qaataa hooyadu mar bay wax ku qaadataa ayeeyadu mar bay wax ku qaadataa awowgu mar buu wax ku qaataa faradkaa suduska afartii asalba farad buu u yahay waxbay ku qaataa waxaa kaloo wax ku qaataa midh faraca ka mid ah oo ah bintulibni iyo fa aar inan qura inay noqotaa shardi maaha bintulibni iyo wixii ka sii badan tiraday doonaanba ha noqdeene hadday la joogto maca binti sulbi alwaaxida bintu sulbi qura oo maydkii wuxuu dhalay maalan inanuu dhalay waa nooshahay faraca hoosena iyaguna waa dhadig waa laba faracoo dhadigoo kala sarreeyaa meesha jooga oo ta sarena midh qura tahay oo saaxibatu nisfi ah bintulibniduna ay waxa weeye ka sii hoosayso hadday bintulibnidu midh tahay iyo hadday boqol tahay waa isku mid waa qoladii aynu lahayn fardulwaaxidi iyo walma tucadidu sawaabay ka mid tahay oo midkooda qura iyo boqolkooda waa isku mid farqi male taasina waa mid oo marka tasare nisfi qaadato banaatulibniga hoose sudus bay qaadanayaan sudus iyo nisfi marka la isu geeyana waa uluaan sidaasi bay xadiista ugu timi takmilata uluayn hallixeed iyo haddaad isu geyso iyo masalan hallabeed waxaa soo baxaya laba saddexeed markaad si jabahaan ku eegto haddaad sida kale ee farta waaweyn isugu geysana waa saasi leeg oo lix qori intaad halkaa dhigto aad tahayd saddexdii waa taasoo waa nisfi waa yahay suduskiina waa midh midhka dabeedna u geeye saddexda waa afar afartii maxay noqdeen lixda uluaankeed lixdii saddex meelood laba ahaan bay noqdeen saa doontaba u eegoo nisfi iyo sudus laysu geeyey waa uluaan markaa yartaasina sudus bay qaadataa ta yaree banaatulibni ama mid ha noqdeen ama ha ka badnaadeena oo la jooga bintu sulbin waaxida khalaas waxaa kaloo wax ku qaadanayaa walaalaha liumkaahi markuu midh qura yahay walaalaha liumkaahi markuu mid qura yahay waa la mid akha liumka ahi hadduu mid yahay labiya dhadigkuu doonaba ha noqdo ama labeba ha noqdo sudus buu leeyahy hadduu ka batana ulus buu leyahy waa inagii soo arkay waxaa kaloo suduska wax ku qaadanaya maalan ukhtada liabka ah ukhtada liabka ah oo maca ukhti shaqiiqatin waaxida la joogta shaqiiqadu markay mid qura noqoto saaxibatu nisfi ah ta liabka ahi hadday meesha timaaddo iyadaan lab casabeeya haysan hadday mid yihiin iyo hadday boqol yihiin waa isku mid farqi ma leh sudus bay wadaagsanayaan waa xaalaadkii afartii xaalaynu sheegaynay waa xaaladdii saddexaad wey aynu lahayn arbacun min dawi lfuruud fard lwaaxidi wlmutacadidu sawa waa taasina waa tii saddexaad ta afraadna waa ayeeyada waa ayeeyada iyaduna baabkan ku jirta marka qaacidadaa saddex ka mid ahi suduskay ku jiraan ayeeyaduna hadday mid iyo hadday boqol tahayba sudusun bay wada leeyihin ka zawjaati sudusun bay wada leeyihin waaya sudusku waa midda kale e waa faradka ugu badan ee inta ugu badan isugu yimaada macnaa isagoo dhowra furuudda asalkeedaba hal masalo aad dhaxlayso laba faraduunbaa isu yimaada iyaga oo qof kastaaba inta kaasi leeyahay in leeg leeyahay oo macnaa lixdaa farad labuunbaa kulma gebigooduba oo isagoo isku jinsi oo isku mid qura ah kulma nisfigu waa kulmaa laba jeerun baanu kulmayaa wax ka badan kulmi maayo laba nisfi masalada way isugu iman karaa sida masalan in zawjki joogo gabadha qabay gabadha walaasheedoo shaqiiqada ama liabahina ay joogto maxay noqonaysaa zawjku nisfi buu leeyahy iyaduna nisfi bay leedahay labaduba farad bay ku qaateen markaa nisfigu labadaa jeerunbu isu yimaadaa imaa zawj oo ay la joogto shaqiiqad ama liab waa kaa laba wax ka badan isuma iman karaan isaga laakiin suduska inta kalena isumaba yimaadaan afarta kalena iyagu isumaba iman karaan oo laba qofoo rubcle ma kulmi karaan laba qofoo waxa weeyaan ulusle ma kulmi karaan laba qofoo umun leh oo kala jaad ahi ma kulmi karaan oo laba qofoo midba meel ka yimi oo kala jaadahoo kala magac ah yacnii furuudda kale ma kulmi karaan lakiin labada fareedee kulmaa waa nisfi iyo suduso nisfiguna labuunbaa isu iman karaa kanna saddex baa isu iman karaa waa ka ugu badana isu yimaada waxaa dhici kartaa inay isu yimaadaan saddex qofoo mid kastaaba sudus leeyahay waayo dee qur'aankaba maxaa lagu sheegay labada waalidtoo lama odhan likulli waaxidin minhuma sudus ee hal mar bay isu yimaada waxaa kaloo dhici karta waxaa kaloo suuragala iyagoo saddexa inay isu yimaadaan oo tusaale ahaan in mayd dhinto oo uu ka tago hooyadii walaalkii oo li'um ah ukhto shaqiiqo ah iyo mid li'aba marka maxay yeelanaysaa hooyada walaalo tacaduday baa jooga soo maa hooyadu waa sudus mar haddii walaalo tacaduday joogaan ulus ma leh waa qodob walaalka liumka ahina hadduu keligii yahay muxuu yeelan jiray weligii waa sudus bula isagana suduskiisa sii inanta shaqiiqada ahi maxay yeelanaysaa dee nisfi bay leedahay waaya iyo inagada iyada nisfigeeda uma baahnin in suduska kalen rabnaaye maxaa maceeda joogta ukhta liaba ukhta liabahoo shaqiiqad nisfi qaadatay la joogtaa ama mid ha noqoto ama ha ka bateena maxay yeelan jireen sudus saddexdaa sudus bay isu yimid suduskii hooyada suduskii walaalka hooyo iyo suduskii ukhtadaa liabka ah marka faradka ugu badanee isu iman karaa na waa isaga saddex wax ka badan isaguna isuma iman kara saddexunbu isugu yimaadaa ay dhici kartaa inay isu yimaadaan laba nisfina way isu iman karaan farad kaloo laba jeer isu iman karaa hal masalo ma jiro waaya وسدس للأب مع فرع اثبتي كذا لأم معه أو إخوتي أثبتي سق السدس وأثبتي سق السدس سدس سق للأب آب أصب مع الفرع فرع لشركين أصب كذا سدا سيوكالي لأم هويانا أصب معه معيسى وأهاضي هو فرعه وأهاضي aw ikhwatin ama ikhwa ay ahaatay wuxuu rabaa inuu yidhaahdo sudus marka koowaad waxaad u sugaysaa aabbe iyo hooyo labada waalid waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudus mima tarak in kaana lahu walad marka aabbiyo hooyo labadaba u sug haddii farac waariahi jiro haddii farac waariahi jiro uu mayd kan dhintay farac waarisa leeyahay labiya dhadinkuu doonaba ha noqdee aabbihii iyo hooyadii hadday wada joogaan iyo haddii midkood joogaba sudus buu leeyahy lix meelood meel ahaan sidaasi leeg hooyada shardi dheeraada ugu daroo waxaad tidhaahdaa haddii walaalo tacaduday joogaanna iyada suduskaa la siinaya laakiin aabbaha dee walaaluu umaba iman karaan meel aabba joogo walaal dhaxalba ma yeelan karo abadan biijmaci ahlilcilmi maba iman karo isagu haddii aabba meesha soo fadhiisto walaal saddexda jiho miduu ka yimaadaba hawada soo geli maayo laakiin waxay walaalu wax yeeleeyaan oo nuqs- nuqsaan ku ridaan waa hooyadoo qura bas aabba uma iman karaan wasudsa lilabi maca farci abiti maca alfarci hbiti ee abiti wa abiti sug wahbiti sug asudsa sudus lilabi aabbe u sug maca farcin maca alfarci farc la jirki kadaa sidaasi oo kale liummin hooyana u sug macahu ay maca alfarci farca la jirkiisa aw ikhwatin ama walaala la jirkood haddii walaala la joogaana walaaluhu ama ashiqa ha noqdeen ama liab ha noqdeen ama lium ha noqdeen ama isku jir ha noqdeen farqi male waljaddu milu labi xayu yucdamu laa maca alikhwati kama sayuclamu laa maca ikhwatin kama sayuclamu waljaddu awow milu labi aabboo kale weeye aabbuhu la xukun yahay xayu yucdamu marka la waayo marka aabbe meesha ka baxo haddii aabba joogo awow iman maayee laakiin marka aabbuhu meesha ka baxo awowgu kal abi oo kale weeye markuu intaa yidhi laa maca ikhwatin aniga halkan laa maca alabi waa nushadan ma jiro khalda iyada waxbaa ku badan laa maca ikhwatin walaala la jirkood maya kamaa sayuclamu sida la ogaan doono aabbuhu awowgu aabbaha lama mid aha buu leeyahay maca alikhwa markuu yahay maca alikhwa markuu yahay lama mid aha laa maca alikhwati kamaa sayuclamu waaya waxa uu rabaa inuu inagu yidhaahdo aab aabbaha iyo awowgu waa isku axkaam ilaa fii masaa'ilin qaliila oo masaa'isha qaliilka ah uu sheegayaa maxay tahay masalada koobaad aljad maca alikhwa calaa qowli ljumhuur waxbay wada dhaxlaan laakiin xanafiyada iyo ahlulcilmiga in badanoo muxaqiqiin ah wax ma wada dhaxlaan waana qowlka min xaysu aladilla fiican ee xoogga badan leh in la yidhaahdo awow iyo walaalo waxba wada dhaxli maayaan laakiin dee waxa weeye beledkeenna ka shaqayn mayso oo masaladu inaad nadari ahaan si rajaxdo iyo tadbiiqa waaqiciga ahi waa kala jaad hunaaka farqun bayna mas'alaة الnadari iyo wataطbiiq اlwaaqici farqi baa udhaxeeya waxa weeyaan taطbiiqa nadariga iyo masalada si inaad nadari ahaan ay kula rajaxnaato iyo inaad waaqica ku dhabayn kartaa waa kala duwan yihi masalada imika waxaynu leenahay jadku waa aabe umana imanayaan walaaluhu calى saxiix raajix intaasoo baab oo kalena way iskaga mid halkana daliil lagu kala farqiyaa ma jirto laakiin haddaad istaahid waaqica ku dabaq ma dhici karto waayo madhabka waddanku haystaa waa shaaficiya shaaficiyadana maxay qabaan jumhuurka iyagoo ku raacsan awowga iyo walaalu inay wax wada dhexlaan bay qabaan waa midda kale ee marjic laysula noqonayo oo shacban wa dowlatan lagu wada kalsoon yahay oo ummaddii hadhow kala saaraya dee ma jiro mid kastaaba wuxuu un odhanayaa fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir hadhowna kii kastaaba tiisuu kutubiye kaaga dhigaya odhanaya kitaabkaa qaba tiisuu doonayaa inuu ku mariyo weliba waana umuur ku saabsan cid khaasahoo inaan lagulaba sugina qoriga lagu soo qaatana waa wax dhici karaa oo markaad qadisay waxa weeye walaalihii inay yidhahdaan tolow odaygu miyuu laaluushay maxay maxay ku ballameen annagaaba maydka walaalihii ahayna uu yidhi odayga yaree awowga ahee haysta muxuu ahaatay inamada noo adeerka ah ee raggaasuu rabaa odayga waa iska rag iminka raggaasuu rabaa in wax la siiyo inay qoriga soo qaataanba waa halis oo wadaadkay u tagaan bay yidhahdaan wadaadow awow iyo walaalo waxma wada dhaxlaan haadoo manhaajkay ku taallaa manhaajka shaaficiyada manhaaju daalibiinkay ku xariranta ma ninkani si gaaro aniga igu shidayaa waa halis moogta ya marka bad ha isku gelin marka runtii waa masaa'il badan oo ile madhab xaqu la xaliifahoo keligii uu la socdaa ma jire madhab kastaaba akhdaa buu leeyahy afarta madhabee macruufka ah iyo madaahibta kaleba mid kastaaba akhdaadiisuu leeyahy de laakiin haddii waxa weeyaan beledkii cidda joogtaa waxa weeyaan meelun marto de hawshu way adkaanaysaa weliba markay umuur cid khaasa markaad umuur iska caamatahay cidna u joojin maysi dee masalada si guudba ay u qusay lakiin markay qof gaara qusayso aw yaadanna kala xukun odayga wuxuu gu yihi waxba ma lihide aatayd midh ma lihid xoogaa qodobkaasi waa adag yahay hadhow inuu afartan kitaab soo qaado ee kanna waa ku qoranta kan kalena waa ku qoranta eeg xanafiyu ila doontay maxaa xanafiya ii keenay waa hawl weeye marka si yar ha ku gelin waljaddu awow milulabi aabboo kale weeye xayu yucdamu marka la waayo laa maca alikhwati walaala la jirkood maya kamaa se yuclamu sida la ogaan doono walaalaha markuu la joogo aabbe lama mid aha waayo aabbuhu wuu ridayaa walaalaha biijmaci ahlilcilmi laakiin awowgu inuu ridayaa waa mas'ala khilaafiya oo qolana leedahay waa ridayaa qolana leedahay ridi maayo walaa maca zawjati zawjo la jirkeedna oo aabbihii lama mid aha awowgii aw zawjin ama zawji la jirkii awowgii aabbaha la mid maaha iyo wa ummin hooyo waa masaladii qaraaweynta ama cumriyateynka masaladii buu tilmaamaya walaa maca zawjati xaas la jirkeed aw zawjin iyo wa ummin ama zawj iyo hooyo la jirkeed labadaas oo midkood hooyo la jirto taana la mid maaha oo awowgu la mid maaha bal iskaba dhaafe ulusuljamiici ulusuljamiic manaa ulusu jamiic ilmaal maalka uluskii oo kaamil ah lilummi hooyaduu u sugnaaday yu'amu arrintaa iyadaa waa loo qastinayaayo waa mid markaa waxa weeye lagu soconayo weeye wuxuuna rabaa inuu inagu yaado masaladii cumariyataynka ee ay yidhaahdeen hooyadu ulusulbaaqi bay leedaho aabbuhu wuu ka badsanayaa wuxuu leeyahay tan shardi maaha haddii meesha awowla joogo hooyada ulu kamila sii awowga ulu kamila ha kula joogto oo hooyada ulu kamila sii awowgana wuxuu hadha sii maray sudus noqotiyo maray ka badataba oo ka badsanayaba kay doonaysaba ha noqotee ama ha ka yaraado oo sudus ha qaato barhkeed ha qaato ama ha ka badsadee intaa u dhiib marka masaladii cumariyataynkana aabbaha la mid maaha wahwa sudusku libintilibni buu u sugnaaday inanta bintulibnida la yidhaahdo oo maca bintin binti maceed joogta oo maca bintin bintusulbi weeyaane binti maceed joogta bintulibni markay la joogto bintusulbi ee bintusulbigu nisfigeeda qaadato bintulibnidu mid iyo ka badan hadday tahayba sudus bay leeyihin waa takmilata uluayn labadooda uluayn bay isku qaateen kada sidaa sidoo kale daa kaasi oo waxa weeye suduska ahi libintilabi bintulabi buu u sugnaaday libintilabi soo sidaa maa kaygu libinti oo quru qoray laakiin bintilabi wey mise waan fahmaya macshaqe waa ku soo socdaa kadaa sidaasi oo kale daa kaasi oo suduska ahi libintilabi bintilabi buu u sugnaaday oo maca shaqiiqati shaqiiqa la joogta bintilabi oo shaqiiqo la joogta iyaduna saasi leeg wey suduskaasi wuxuu kaloo u sugnaaday ukhtadii liabka ahayd bintulabiduu sheegaya waa ukhtadii liabka ahayde ukhtadii liabka ahayd markay ukhto shaqiiqa ah weheliso ukhtada shaqiiqada ahina bishardi ay mid qura tahay ee ay nisfigeeda qaadato ukhtada liabka ahi mid iyo ka badan tiraday doonaanba ha noqdeen sudusi labadaa habnoodna takmilata ulusayn xoolaha ulusaan ha isku qaateen taasina waa waadix baan filaya wlbn اlmi aw bintiha hada wajadaة waaxidaة fasaacida weli ibn اlm ibn اlmki macnaha hadaa waa ahaaday ay bimacnaa saara waa noqday waghadaa waa noqday libni lummi ibnigii hooyo macnaha walaalkii hooyo wiilkii hooyo waa walaalkii hooyo aw libintihaa ama inanteedii manaa hadaa waa ahaaday macnaha sudusku waghadaa waa noqday oo waa u ahaaday ay saara wuu ahaaday ay sudusu suduskii liibni lummi buu u sugnaaday oo u ahaaday aw libintiha wajadatin buu ahaaday waaxidatin oo keliya iyo fasaacidan xalay tahay mid ka sii badan ayeeyadii qura ahayd iyo wixii ka sii badanna sudus bay qaataan mushtarakan xaalay yihiin kuwii wadaagsanaya oo uu ka dhaxeeyo in kunna hadday yihiin waarisaatin kuwii wax dhaxlaya hadday yihiin oo halkaana waa qaacidadii marka arbacatu min dawi lfuruud ard lwaaxidi wlmutacadidu sawa isna waa kan inoo ishaaraya ee leh way markaa way u siman yihiin oo way wadaagsanayaan mushtarakan xaalay yihiin kuwii wadaagsanaya in kuna hadday yihin waariaati kuwii wax dhaxlaya way wadaagsanayaano suduskaasaa ka dhexeeya wax kale la siin maayo wa xaal qad tasaawayna ay sinaadeen oo min aljihaati jihaadka xaggiisii ay ka ahaadeen iyagoo markaas sinaaday oo jihaadka xaggiisiina ka ahaaday hadday siman yihiin oo ayeeyooyinku ay siman yihiin sida ayeeye aabbe xaggii ayeeyada agga aabbe ayeeyada agga hooyo waa laba siman moogta ayeeydaa rumo xagga aabbe iyo ayeeydaa rumo xagga hooyoa hadday kor u sii baxaanoo hooyada hooyadeed hooyadeeda ay noqotona oo ay ayeeyadii labaad halkaa ka noqotona ta labaadna waa inay noqotaa aabbaha hooyadii hooyadeed way siman yihiin marka biijmaci ahlilcilmi way wadaleeyihin way wada leeyihin mar hadday siman yihiin hadday wax isdheeraadaan oo ama midkooda laba jiho wax kaaga tahay hadal baa soo baxaya oo bacdu ahlicilmi baa mid ahaan u burinaya oo midna ulu siinaya midna uluaan suduska markay dhexdooda u qaybinayaan marka mar hadday siman yihiin suduskaasay wadaagsanayaan waxjub biqurba ummin bucda liabin laa cagsa huwa wa saxiixu lmadhabi waxjub xijaab biqurba tii dhoweyd oo bimacnaa min aljadaati manaa ayeeyooyinka tii dhowe biqurba alummi ayeeyooda tii dhoweyda xagga hooyo ay min jihati lum bucdaa liab tii fogeyda xagga aabbe oo min jihati lab ah ku xijaab ayeeyada dhow ee xagga hooyo ta fogee xagga aabbe meesha ka saar oo haddii ayeeyada hooyo dhowaato sida inay tahay hooyadaa hooyadeed oo waa ayeeyadii rum ahayd ta xagga aabbena waxaa weeye hooy aabbaha hooyadii hooyadeed waa tii labaad tan soke ku xijaabo ka saar meesha ta xagga aabbe riix oo ka baxdhe meesha mar haddii ta hooyo ka sokayso laa cagsa u roganaha maya oo haddii ta waxa weeyaan hooyo fogaato oo ta aabbe dhowaato ha ku ridin wahwa kaasina saxiixu lmadhabi madhabka sida saxiixa wey agtiisa madhabka shaaficiyada ayeeyooyinku hadday siman yihiin ahlulcilmiga kaley la qabaano biijmaaci ahlilcilmi waa la ridayaa xale cafwan waa loo qaybinaya in halmaami waa loo qaybinaya hadday siman yihiin hadday ta xagga hooyo dhowaatana ahlulcilmiga kaley la qabaano biijmaaci ahlilcilmi waa la ridayaa taa foge xagga aabbe laakiin cagsiga markay noqoto oo ta dhowi noqoto ta maxay ta aabbe noqoto ta fogaatayna ta hooyo noqoto markaasi madhabku way isku hayaan way ku qaybsan yihiin qolo xagga kale martay iyo qolo xaggan martayba marka wuxuu leeyahy saxiixa madhabku waxa weeye haddii ta hooyo fogaato ta xagga waxa weeyaan aabbena dhowaato ta xagga aabbee dhow ha ku ridin ta xagga hooyo ee fogaatay ha ku ridin u qaybi kadaaka sidaasi oo kale albucdaa tii fogayd bijihatin miyuu halkaasi kale u qoray kadaaka bucdaa jihatin bilqurba soo ma kadaaka sidaasi oo kale bucdaa tii fogayd jihatan ay jihatin jiha ahaan ay min jiha ay min jihatin waaxida xaalay yihiin hal jiho iyagoo isku ah tii waxa weeye fogayd bilqurba ku xijaabta dhow kadaaka saasoo kale bucdaa tii fogeyd jihatin ji ahaan fogeyd bilqurbaa ta dhow ay bisabab ilqurba tanaalu waxay gaadhaysaa fii maa rajaxuuhu siday ahlulcilmigu miisaan badnaysiiyeen ay rajaxeen waxay gaadhaysaa xajman xijaabis oo bimacnaa way xijaabaysaa waxay ku gaadhaysaa xijaabis tanaalu way gaadhi oo macnaa way waxay ugu gudbaysaa fii maa rajaxuuhu siday rajaxeen xajman xijaabis oo way ridaysaa oo tan hadday isku jiha noqdaan biijmaci ahlilcilmi oo midna waa ayeyadii hooyo dhashay oo waa ayeyadii hooyo ee markaa ruma ahayd midna waa taas tii sii dhashay mar hadday isku jiha noqdeen asay kala dhow yihiin ta dhow ta dheer ku rid biijmaaci ahlicilmi ama xagga aabbeha ka timaada ama xagga hoyaa ka timaadee wa kullu mudlin laa biwaariin falaa irta lahu wa qasmu fardin kamula wa kullu mudlin mid dhammaantii oo soo dhowaaday laa biwaariin midse wax dhaxlaya aan ku soo dhowaanin falaa irta lahu dhaxal ma leh ayayadan iyo qof kale toona qofkii qof aan dhaxal lahayn ku soo dhowaaday dhaxal ma leh wa qasmu fardin kamula qaybtii faradkuna way dhammaatay in sha allahu haddaynu kelmad raacinayno berri baynu raacin haddii allayna gaadhsiiya halkaa inoo joogto allah subxana wa tacala aclam